Munaasabadan oo lagu daahfurayo Masjidka Cusmaan bin Cafaan oo ah masjid cusub oo laga dhisay magaalada Jowhar ayaa lagu qabtay gudaha masjidka. Daahfurka masjidkan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka, dadka deegaanka, dhalinyaro, iyo qaybaha kale ee bulshada. Qaar ka mid ah culimadii gacanta ku hayay dhismaha Masjidka Cusmaan bin Cafaan ee magaalada Jowhar ayaa u mahad celiyay cid waliba oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidka.
awalan waa akhiran nagu kulmiyey beyd ka mid ah buyuuddiisa oo maanta iftitaaxiisa laga samaynayo magaalada jowhar masaajidka magaciisa waxaa la yidhaha cuhmaan ibnu cafaan masaajidada marka la dhiso oo la qurxiyo in iftitaax loo sameeyo waa da'biga culimmaday ka mid tahay iyo sunnadii saxaabada radia allaahu tacaala canhum marka waxay dhaheen culummada masaajidada iftitaax in loo sameeyo oo dadkii la ogeysiiyo waxay ka mid tahay masaajidada koryeelkooda iyo weynayntooda iyo in lagu baaqo in ilaahay lagu xuso subxaanahu wa tacaala fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha ismuh ugu faraxsanahay maanta qaaqbigalka furitaanka masjid cismaan bin cafaan oo muddo oo socday dhismihiisa waxaan ilaahay ka baryaynaa intii ka qayb qaadatay dhismaha in ilaahay ajar iyo xasanaad oo ka siiyo ama dhaqaalo ku bixisay ama waqti iyo maskax ku bixisay oo ka qayb qaadatay ilaahay ajar iyo xanaad- xasanaad ha ka siiyo midda kale waxaan wax yar ku darayaa masaajidku waa dhismay waana maxaa diyaar maanta in lagu cibaadaysto saacaddan ka bilaawda wuxuu diyaar u yahay masaajidkii guri cibaado uu yahay marka ilaahayna wuxuu leeyahay waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan ee masaajidku waxaa iskale ilaaha iskale guri ilaahay waa laakiin guri ilaahay si u ahaado wuxuu u baahan yahay in oo maxay ahayd dadaa imaanayo dad badanaa isagu imaanayo ee dad muslimiinaha imaanayo dad musaafurha imaanayo dadka guddiga masaajidka iyo maxay ahayd ee culummada masaajidka mas-uulka ka ah inay diyaariyaan masaajidkii